guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa maanta shahaadada rasmiga ururnimo guddoonsiiyey ururka midooda soomaaliya oo soo bixiyey shuruudihii looga baahnaa kulanka shahaadadinka lagu guddoonsiinaya ururka ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha guddiga cabdikariin axmed xasan guddoomiye ku-xigeenka sadiiq abshir garaada iyo qaar ka mid ah xubnaha guddiga diiwaanhayaha guddiga maxamed cumar axmed xaydar ah oo ugu horreyn ka hadlay kulanka ayaa sharaxaad ka bixiyey ururka cusub ee midooda soomaaliya iyo habraacyadii uu soo maraya waxaan ku rajo weynnahay in hawshaasi maalmaha soo socda ay soo bixi doonaan qaar kale oo madashan iman doona oo aan ku guddoonsiin doonno shahaadada maanta aanu siinayno ururka midooda soomaaliya gudoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xubnaha kale ee guddiga waxaanu ku wargelinaynaa ama aanu u sheegaynaa in ururkan midooda soomaaliya dokumentigiisa aan dhowr maalmood oo aan ugu talagalnay in ay ku soo noqnoqdaan xafiiska in aakhirkii ay heleen in ay helaan shahaadada ururnimo ee ay ka soo shaqeeyeen muddadaasi dhanka kale guddoomiyaha ururka midooda soomaaliya maxamed deeqe sheekh maxamed oo guddoomiyey shahaadada ayaa guddiga ku ammaanay shaqada wanaagsan ee u hayaan ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baan uga farcelin uga mahad celinayaa inaad asbuuc dhan oo hawshaynu aynu ku dhex jirnay oo annagii idinku aanu daba soconnay oo wax isla saxaynay inaad maantana guddoonsaan shahaadadii xuquuqda aanu lahayn waxay taasi tusaale u tahay guddigan kalsoonida lagu qabi karo cadaaladooda wa ficlanna wayna ii muuqataa waxaan islehay ummadda soomaaliyeed iyo walaalaha siyaasadda hanka ka leh waa guddi lagu kalsoonaan karo laakiin loo baahan yahay sharciga lasoo maro in lasoo maro guddiga oo guddoomiyaasha ugu horreeyaan hambalyo shaqada aqbateen waad ku mahadsantihiin ilaahayna fi miisaan xasanaatikum insha allahu tacala jazakum allah khayr ummadda soomaaliyeed waxay baahi badan maanta u qabtaa xukunka iyada loo celiyo waxay baahi badan u qabtaa inay doorasho qof iyo codah ay hesho waxay baahi badan u qabtaa taqriiban konton sano ama afartan sano oo saaxada ay ka maqnayd oosan doorasho soo gelin maanta in iyada codka loo celiyo waxaan rabaa mudanayaal iyo marwooyin inaan idinku bishaareeyo ururka saab inuu diyaar u yahay doorashada inuu galo gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo shahaadada guddoonsiiyey ururka ayaa sheegay in ururka midooda soomaaliya maanta la guddoonsiiyey shahaadada rasmiga ah ee ururnimo waxaa furmay albaabkii dalku uu ku aadi lahaa doorasho madax bannaan oo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan sanduuqa lagu geyn lahaa oo aan la bilaabi lahaa in election la aado maanta waa maalin weyn aada u weyn waa ku faraxsanahay waxaa mahadda ballaaran iska leh dhammaan guddiga doorashada madax bannaan xibnaha guddiga commissionariska guddoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan howlwadeennada waxaa si gaara mahad u leh diiwaanhayaha guud ee guddiga madax bannaan doorashada qaranka iyo dhammaan howlwadeennada la shaqeeyey aad baan ugu faraxsannahay shaqada la qabtay waa soo dhoweynaynaa gaar ahaan maanta waxaanu shahaado guddoonsiin doonaa oo dhammaan shuruudihii looga baahnaa inuu urur noqdo rasmi ah oo la aqoonsan yahay oo xeerka annaga noo degsan ay ahaa toddoba iyo labaatan waafaqsan oo ah diiwaan gelinta ururada waxaa soo buuxiya ururka la yidhaahdo ururka midooda soomaaliyeed maanta waa maalin weyn insha allahu tacaala shaqooyin ballaaranaa socda waxaa socota ilaa iyo lix ilaa toddoba urur kale oo konfeshanadoodii qaar ay qabsadeen qaarna hadda ondawey yahay waxaan jecelnahay soddon iyo kowda deadlineka march in nambaro badan ay soo buuxin doonaan shuruuraha ururnimada ah insha allahu tacaala waxaan maanta marka maanta maalin weyn maadaama ay tahay munaasabadan aan ku weynaynay inaanu guddoonsiino shahaadadii ururnimo ee ururka midooda soomaaliyeed waxaan rabnaa waxaan rabnaa ururka isaga ah oo dadaal dheer soo galay iyo shaqo badanna soo qabtay inaan ku mahadinno shaqada ay qabteen annaguna aan u nahay daahfur ballaaran u samaynay inaan shaqadooda ku awoodgarayno maanta inay noqdaan ururkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee xeerkeenna annaga noo degsano cusub sameeyey guddiga doorashooyinka qaranka ayaa wado in dadaalladii ugu dambeeyey ee lagu diiwaangelinayay axsaabta iyo ururada